الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم
alxadiidu raabica cashar xadiidka toban iyo afreeya can ibni mascuudin cabdullaahi bni mascuud ayaay ka wariyeen bukhaari iyo muslim radia allaahu canhu waa cabdullaahi bni mascuud qaala cabdullaahi bni mascuud wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu xalaal ma ahan dam umri'in qof dhiiggiis muslimin oo muslin ah ilaa bixdaa alaain saddex arrimood midkood ma ahane athaybu zaani garoobkii sinaystay wa nafsu binafsi iyo naftii loo qisaasay naf kale iyo wa taariku midkii ka tegey lidiinihi diinkiisa almufaariqu ee ka baxay liljamaacati jamaacada muslimiinta rawaahu lbukhaariy wa muslim ayaa wariyeen xadiidkan xadiidkan waa xadiid weyn oo qaacido weyn ah oo miisaan siinaya qofka muslinka ah waxa dhiiggiisu ku bannaanaado iyo waxa uusan ku bannaanaa karin nabiga wuxuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam laa yaxilu xalaal ma ahan damu mri'in damu imri'in ma dhihi kartid oo hamsatulwasli weeye waa mamnuuc in lagu dhawaaqaa mar haddii la waslinaa hadalka damu mri'in weeye qof dhiiggiis muslimin oo muslin ah laakiin riwaayadda bukhaari iyo muslim labadaba weliba waxaa ku sugan dam-u mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu اllah aw kamaa qaala waxa weeyaan muslimka la sheegayo ayaa nabigu fasiray sala allahu calayh wasalam ayuu nabigu fasiray oo waxa weeyaan muslim qiraya shahaadateynka qof muslin ah oo shahaadateynka qiraya qof muslin ah oo shahaadateynka qiraya ma xalaal ahan dhiiggiisa ilaa saddex arrimood midkood maahani marka wuxuu ku macno noqona marka axaadiistii hore iyo ijmaacii aan soo naqlinay ee culimmada dhan ay ijmaac ku yihiin qofka awel gaalka ahaa qofka asal gaalka ahaa dhiiggiisa iyo maalkiisuba waxay xaaraan noqdaan marka uu shahaadateynka ku dhawaaqo oo kaliya markuu ku dhawaaqo bis wey kadib wax dhiiggiisa xalaalaya hadduu la yimaado waa xugun ka dambeeya laakiin marka ugu horeeya intaas markuu la yimaado xugun muslimna waa qaadanaa dhiiggiisa iyo maalkiisuna xaaraamay noqonayo kadib hadduu marka la yimaado wax buriyana haddee xugunkii murtadiintu qaadana isagoo muslima wax dhiiggiisa lagu daadi kara hadduu la yimaadana xugunkaa sharcigaoo kalu qaadana laakiin marka hore waxa dhiiggiisu ku xarimaa waa shahaadateynka saddex arrimood marka sheegay laa yaxilu xalaal ma ahan damu mri'in muslimin qof muslima dhiiggiis macnaha mudaafa ka xadfanoo laa yaxilu xalaal ma ahan damu mri'in ay iraaqatu dami mri'in qof dhiiggiis in la daadiyo iraaqatu dami mri'in muslimin qof muslima dhiiggiis in la daadiyaa xalaal ma ahan ilaa biixdaa alaain saddex arrimood maahane afayibu ahayibi labada waa banaanta alawalu kan ugu horeeya athayibu waa garoob azani oo zinaystay saddexdaa arrimoodba sida xaafid ibnu rajab alxambali uu yidhi waa ijmaac waa itifaaq culimmada muslimiinta oo dhan itifaaqay ku yihiin saddexdan in dhiiggii qofka muslimku xalaal ku noqona kan ugu horeeya marka waxa weyn oo dhiiggiisu xalaal noqonaa waa qof garooba oo zinaystay rag iyo dumar midku raba ahaado hayib waxaa loola jeedaa zaanig muxsan ah muxsan waxaa la yidhaahdaa qofkan isagoo mukalafahoo qaangaar ah oon waalnayn ayuu guur xalaala guursaday haddana waa ku galmooday intaasaa la yidhahdaa muxsan isagoo mukalaf ah qofkan waa qaangaar caaqil ah isagoo ah uu guursaday guurkaasuna nikaax wuxuu ahaa saxiixa nikaax saxiixa nikaaxa saxiixana waa ku galmooday oo waa is arkeen khalaas ama hadda markaas dambuu zinaysanayo nikaax hadda ha ku sugnaado ama yuusan nikaax ku sugnaano ha kala tageen miduu raba haado rag iyo dumar miduu raba haado mar hadduu asagoo mukallafa nikaax saxiixa soo maray uu kuna galmooday kadibna uu zinaysto waxaa la idhahdaa zaanig muxsan ah waxaa qur-aanka marka hore ku soo degtay aayad in dhagax lagu dilo ah aayadaaba ku soo degtay in dhagax lagu dilo ah aayaddaas lafdigeedii waa la nasakhay laakiin xukunkeedu waa baaq aayaddaas waxay ahayd washayqu washaykatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albatata nakaalan min allah wallaahu casiizun xakiim aayaddaas tilaawadeedii waa la nasakhay laakiin xukunkeedi waa baaqi nabigana xadiis badan oo saxiixay uga sugantay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waana rajmiyey nabigu maaizuu rajmiyey haamidiyadiyuu rajmiyey waa rajmiyey oo dhagaxu nabigu ku dilay sala allahu calay wasalam marka waana itifaaqo wax khilaafa male qofka yidhaahda diinta islaamku ma qabto in dhagax wax lagu dilo wuxuu inkiray xugun macluum min addiini bidaruura ah markuu isagoo ogaado kadib u inkirana gaalnimi keeni waa xugun sharci ah in nafta dhagax looga jaro dhagaxaan aan aad u waaweynayn aadna u yaryarayn aa inta la xirxiro aa lala dhacaa ilaa naftu kow ka tidhahdo dhagax weyn mar laguma fariisi karo waxaa la rabaa in dhagxaanta sida loogu wado jirkoo dhan uu dhedhamiyo xanuunka sida jirkoo dhan uu xaaraan ugu macaansaday taasaa la rabaa marka kaas waa mid kaas ka labaad waxa weeyaan waa haani ka labaad waxa weeye annafsu naf naftaasoo alqaatilatu dishay binafsi naf kale amase lo loo qisaasayo waxa weeyaan qisaasu nafsi naf in la qisaaso weeye waa haani kan labaad annafsu qisaasu nafsi naf in la qisaaso weeye binafsi naf kale loo qisaaso naftaan in naf kale loo qisaaso oo qofkiioo muslin awal ahaa ayaa naf dilay waa loo qisaasa laakiin nafta uu dilay waxaa shardi ah in ay kuf u tahay oy la mid tahay ee hadday ka hoosaydo looma qisaasi karo ma bannaana in loo qisaasa waa inay kuf u tahay qur-aanka iyo sunnaduna waa caddaynayaan mar hadday naftu kuf u tahay in loo dilayo wa katabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafsi wa katabnaa calayhim fiihaa ana nafsa binafsi marka waa loo dilaa waa loo dilaa laakiin waa inay kuf u tahay maxaa loola jeedaa waa inay kuf u tahay waxaa loola jeedaa hadduu xor yahay waa inuu xor yahay laakiin qofkiio xora hadduu addoon muslima dilo loo dili ma hayla qur-aanku sidaasuu caddaynaa yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum اlqisaasu fi اlqatla alxuru biاlxuri wاlcabdu biاlcabdi marka addoonkana addoona loo dilaa qofka xortaana qof xoraha loo dilaa isku kuf ma ahanoo qof xorw hadduu addoon dilo loo dili ma loo dili ma marka waa inay isku kuf yihiin oo ay isku dhigmaa taas waa sida jamaahiiru ahlicilmi mareen oo yaa khilaafsan xanafiyada xanafiyadu isaga waa loo dilaa hayleey qofka xorta hadduu addoon dilo waa loo dilaa xadiid ay u deliishadeen oo la wariyey man qatala cabdahu qatalnaahu waman jadacahu jadacnaahu qofkii addoonkiisa dila waa dilaynaa qofkii waxa weeyaan addoonkiisa sanka ka jaran sankan ka jarayna dhagaha hadduu ka jira dhagahan ka jarayna laakiin waa xadiis daciifa imaam axmed iyo kayrkiisu way daciifiyeen xadiidkaas imaam axmed iyo kayrkiisba way daciifiyeen jumhuurtu sidaasay mareen dee aayadda qur-aankahana sidaas caddaynayda oo ah alxuru biاlxuri wاlcabdu biاlcabdi xanafiyadu sidaas waa khilaafeen waxaa kaleeto kuf markaan leenahay soo gelaya qofka wax dilay hadduu muslim yahay qofka loo dilaya oo uu dilay kuu dilay waa inuu muslim kale yihi hadduu qof muslimuhu gaal dilo gaalkii laba weey gaal xarbiya hadduu yahay kaas khilaaf ma leh waa ijmaac inaan la dilayn qofkii muslimkaa xayl haddee gaalka xarbiga in la dilaa waa banaaneen bal ma'muurayba ah oo ma waaba waajibba in la dilaa gaalkii xarbiga ahaa marka kaas khilaaf ma leh laakiin gaalkii macsuumu demka ahaa ee in la dila naarta lagu galaayee nabigu yidhi sala allahu alay waslam dadka dilaa jannada carafteeda ma helaan oo saddex gaal ah waa gaalka dimiga ah muslimiintu ku hoos nool yahay canfuura muslimiintu ka qaadaan iyo gaalka musta'minka wadankiisiyuu ka yimid wadankan muslimka inuu yimaada waa loo ogolaaday qof muslimah u ogolaaday oo yidhi imaw ammaana lagu siinaa amase gaalkii mucaahadka ahaa oo dawladdii muslimka dawlad kalead la derisa oo kaafirad ah heshiisay galeen saddexdaasaa waxaa la idhahdaa gaal macsuum dam dhiiggiisa waa xaaraan in la daadiyaa markaas qofka daadiyana jannada carafteeda ma helo iska da inuu gale hadduu kaas marka qof muslimhu dilo ma loo dila maya si kale amaha loo ciqaabo laakiin looma dili karo maxaa yeelay kuf uma ahan dhiiggiisuba in la daadiya xaaraan ha ahaato laakiin qof muslima lama qiimo eg waana xadiidka صaxiix bukhaariga ku sugan cali bnu abi aalib uu wariyey oo nabigu yidhi salى اllahu عalayه wasalam laa yuqtalu muslimu bikaafirin qof muslim ah gaal uu dilay looma qisaasi karo looma dili karo ma loo dili karo qofkan ciqaab iyo cadaab waa mutay isaga allihiis laakiin looma dili karo sidaas waa sida صaxiixa ah xadiiska صaxiixa ee bukhaari ku sugan fuqahada jumhuurtuna ay mareen waxaa khilaafay xanafiyada abu xaniifa khilaafay abu xaniifa wuxuu leeya gaal macsuumudan aan qofka dila waa la dila wanafsu binafsi awayu leey naf nafaa loo dila naftan uu dilayba soo macsuum ma ahayn waa loo dila laakiin waxaa la leeyahay waxa weya wanafsu binafsi waa caam caamkuna wuxuu aqbalaa khusuus waa la khasisay xadiidkan bukhaariya khasisay waa laga khasisa waa laga reeb waa laga reeb marka sidaa saxdaa saas laakiin madhabkaas dadka gaalada inay raalligareeyaan jecel aaday u jecel yihiin madhabkaas oo abu xaniifa qowlkaas oo hadda ka horba idaacaddii hoon afriid ka yidhi mid dictoor ah oo dadka gaalada aad u raacraaco ah oo urur wadaada ka mid ah oo wuxuu yidhi madhabkaas abu xaniifa waxaan ahayn waktigaan lama lama lagu xuri lama dhaqan geli karo waktigaan madhabkan abu xaniifa ugu fiican xagga siyaasadda maxaa gaala yeeli maayaanuu yidhi qofkaad naga dishaana waa la dila kaan anagu idinka dilnaana la dili maayo iiri marka miisaanka waa maxay gaala la raaligalina iiri miisaanka laakiin xadiiskii bukhaariga meesha lama fiirin marka qofka muuminkaana waxaa la rabaa nusrada ilaahay si uu ku hela inuu miisaanka ka dhigo nusuusta bas waktigaan waxaa feecan waxa weyaan xadiiska nabiga in lagu dhaqmo waktigii hore nabigu joogana waxa fiican xadiiska nabiga in lagu dhaqmo marka wakti kasta sida fiican waa sidee waa si nabiga in la raaco sala allahu alay wasalam ee ma ahan sida adiga markaas hawadaada aad is leedahay gaaladaad ku raalli garay kartaa ma aha marka sidaa sawaabka waa sidaas kan saddexaad waxa weeye laakiin masale muhiim ah masale muhiim ah waxay tahay haddii ninku gabar dilo ma loo dila ha itifaaq wey waa loo dila gabar muslimada hadduu dilo waa isku mid qof lamiduhu dilo ninkii muslimka ahaa hadduu gabar dilo waa loo dilaa wax khilaafa ma leh nabiguna waaba u dilay sala allahu calay wasalam ninkii yahuudkaayoo gabadha yartaa oo ka furanaya dhegdhegaha dilay xoogaa bilabaha ka furtay ee dilay oo labada dhagax iskugu dhigay nabigu asagiina laba dhagax iskugu dhigay marka haddii ninku gabar dilo waa loo dila khilaafna ma leh xataa qoladii ninku ka dhashana xoogaa lacaga loo celimaa la dhihima gabadhu lama diyo ekayna xoogaagaas ku caynta la dhihima waxaa la leeyahay qof la miduhu dilay nin ka muslimka hadduu gabar muslimada dila waa loo dila khalaas taas war male wataariku lidiinihi whaaliu kan saddexeeya ataariku waa midkii ka tagay lidiinihi diintiisa almufaariqu ee faaruqay liljamaacati jamaacadii muslimiinta qofka saddexaad ee muslim ahaa jiray ee dhiiggiisu xalaal noqona waa qofkii diinta ka baxay oo ridoobay taasna iyadana waa itifaaq in la dilayo waana sida xadiiska bukhaariga cabdullaahi bni cabaas uu wariyey ee saxiix bukhaariga ku sugana nabigu uu yidhi sala allahu calay wasalam man badala diinahu faqtuluuh qofka diintiisa bedela dila aa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam marka waxaa loola jeedaa qofkii ridoobay waxaa laakiin isweydiin leh waxaa isweydiin leh muslimaa laga hadlaaya murtadku muslim maahane xaa loo yidhi muslim dhiigiis xalaal maahan ilaa saddexdaas maahane maxaa isaga muslimiinta loogu dara ila isaga muslima maahan waa murtadi maxaa loogu daraa laba shay uu sheegay xaafid ibnu rajab alxambali sababta loogu daraa midda hore waa bictibaari maa kaana qabla mufaaraqati diini intuusan diintan ka bixin muslim uu ahaa jiray soo maaha muslim qof ahaa jiray dhiiggiisu xalaal ma ahan ilaa uu saddexdan mid ka mida la yimaado maahan marka markaan dambe uu la yimiduu ka baxay ma ahane markii hore muslim u ahaa marka isagoo muslim ahaayuu la yimi marka muslimnimadiisa horaa laga hadla qof muslim ahaa jiray dhiiggiisu xalaal maahan ilaa saddexdan mid ka mida inuu la yimaado maahan taas waa mid welidaa saas daraaddeeda waxaa la rabaa oo laazim ah in toobadkeen la yidhah hadii la qabto la yidhaha toobadkeen oo laga dalbo inuu islaamka ku soo laabto hadduu toobad keenana aan la dili karin maxaa yeelay almufaariqu lijamacati maaha jamacadii waa ku dhex jiraa marka ila maxaa la rabay waxa weeyaan altaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca hadda diintiisii kama tegina waa haystaa markaa jamaacadii muslimiintana waa ka mid mar hadduu toobad keeno waana laazim in la yidhaha toobad keen mar haddii la qabto taas waa mid tan labaad waxaa dhici kartuu yidhi inuu diinta ka tegey jamaacadana faaruqo asagoo tawxiidkii ku dhawaaqaya muslimnimana sheeganaya oo say ku dhacaydaa yidhi kamaa idaa jaxada shay-an min arkaani islaam arkaanta islaamka mid ka miduu diida wuxuu leeyahay zake waxa la yidhaahdaa ma loo baahna waajibna maaha soon wuxuu leeyahay ummaddaas yaan la oomin aniga muslim waa ahay laakiin oonka ummadda ha laga daayo uu leeyahy ama salaadiiu diida aduu arkaanta islaamka mid ka midu diida ow sab allaaha wa rasuul ama alla iyo rasuul caaya markaasuu hadhow masaajidka kula soo gela haddeerun alla iyo rasuul caaya waa badan yihi soomaalida dad diinta iyo alle iyo rasuul iyo malaa'igaha caay waa kaafin murtada oon cudurdaarna lahayn mar haddaan lagu qasbin ee khiyaarkiisa uu caay hadduu kun goor tukadana ilaa uu toobad keeno islaam ma soo gelay waa inuu toobad keeno hadduu toobad keeno sax weliba qofka rasuulka caaya sala allahu calay wasalam hadduu toobad keeno qof sidiisa toobad keenoon toobadiisa la aqbalayno ma jirto ilaa laba maahane qofka marka naftu halkaas timaado iyo qoraxdu markay halkaas ka soo baxo laakiin qofka rasuulka caaya sala allahu calayh wasalam islaamka uu ka baxa toobad keena la leeyahy hadduu toobad keeno dilkii ma ka dhaca mase ka dhici maa ahlucilmigu laba madhaba isku khilaafsany qaar waxay leeyihiin islaamnimadu waa ka ansixi laakiin dilkii waa la dila xadaa loo dila kadibna inta la dhaqo la kalfanoo lagu tukadaa la aasa hayla nabi caayadii dil ay keento laba xaquuna ku tacalluqay xaqii nabiga iyo xaqullah markuu rid markuu nabiga caayey ilaahay weynaa waa ku kufri halkaas xaqullahi e waa ka toobad keeno waa islaami soo maa xaqaas waa ka la waa waa ka dhacay nabigii uu caayayaa noo hartay nabigiina waxa weeyaan ma uusan cafin sala allahu calay wasalam ha ilaa nabig waa dhintay kaasaan ka oogaynaa waan sida sheekhulislaam ibnu taymiya uu ku taga oo kitaabka asaarimulmasluulka iyo qayrkiisa in la dilo oon sinaba lagu dayhin sinaba lagu dayhin laakiin macnaheeda ma ahan islaamnimo kama ansaxayo muslim wey laakiin muslim dilkiisu bannaan yahay mar hadduu toobad keeno marka sidaasoo kaleeto ayaa dhici karta inuu caayo waxa weya malaa'igtii nabiyaalkii kutubtii inuu beeniyo isagoo oqoon u leh isagoo oqoon u leh oqoon isagoo u leh marka nuucaas weeye gaal waxa weeyaan oo islaamka ka baxay mar hadduu yahay waa nuucaas marka labadaasaa dhici karta oo qofkii way dhici karta isagoo islaamnimo sheegaa inuu islaamka ka baxay way dhici karta isagoo islaamnimo sheeganaa hadduu la yimaado shay riddo keenayo islaamka looga baxo shuruuddiina la helo afartaa heer afartii maanicna meesha ka baxdo khalaas wey sheegashadiis waxba qiimo male wax ay u taraydo male wax ay u taraydo ma laha laakiin masale muhimaa jirta saddexdaas ayaa xadiidku sheegay weliba xadiidka waxaa la geliyey xasri iyo koobid middii ugu adkeed maxaa ilahay nafyi iyo istinaa la geliyey nafyi iyo istinaana waa kelimatu tawxiid midka ku jira laa ilaaha ila اllah nafyi iyo ibaata ku jira waxaa rabaa nafyi iyo istinaa ayaa ku jira waa koobid midka ugu adag wey cid cibaado mudan ma jirto allah maahan haddana maxaa la yidhi sidii oo kale wey laa yaxilu nafyi soo maha laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa bixda alaa ilaana waa istinaadi maadaama la geliyey marka nafyi iyo istinaa oo xasrikii ugu adkaa ah saddexdaas wax aan ahayn oo qofka dhiiggiisu xalaal ku noqon karo ma jirto ilaa daliil qaci ah oo sida qoraxda u cad in la helo maahan wixii daliil cad leh oo sida qoraxda u cad ilaa arintaanu sida qoraxday u cadda saddexdaas waxaan ahayn dhigoodii usan xalaal ahayn waa lagu daraa waa lagu daraa waa lagu daraa qaar ay yidhaahdeen maya xadiidkaas waa la nasakhay waa la nasakhay laakiin nasakaas waxay uga jawaabeen ahlucilmiga jawaab cad sida xaafid ibn rajab alxambel soo raray o waxaa looga jawaabayaa marka la leeyahay xadiidkan xadiidkaasaa nasakhay waa in taariikh la hayaa oo midka aad leedahay waa mansuuqo waa la nasakhay inuu horreeyey aada isbaatido xadiidkan cabdullahi bn mascuudaa wariyey oo weliba muhaajiriintii hore ka mid ah axaadiid kaleoo sheegayda dad kaleoo la dili karana saxaabo kada dambeeyda oo islaamnimada uga dambaydaabuu wariday marka inuu asagu dambeeyey lamaba hayo tan labaad asagu waa caam xadiidkaasu axaadiid khaas ah ayaa sugnaatay oo isbaatayda saddexdan dad aan ahayn dilkooda inuu bannaan yahi daliilka khaaskaana ma nasaqi karo daliil caam maxaa daliilka khaaskaa wuxuu tusaa xukunka uu tusayo binas uu ku tusaa daliilka caamkaana xukunka uu tusayo bidaahir uu ku tusaa daahirkuna ma rafci karo naska marka wixii daliil qaciya loo helo cad waa lagu daraa maxaa ka mid a waxyaalaha daliilka cad loo helay waxaa ka mid a qowmuluudka qofkii muslin ahaa ee liwaad sameeya liwaad waa nin nin u galmooday muslimu ahaa liwaadaa lagu helay kan loo galmooday iyo kan u galmooday labadaba waa in kow laga siiya weliba guriga magaalada u dheer inta la saaro oo laga soo tuuro dhagxaan waa in nafta looga jara markaas dhagxaan waa in nafta looga jara in la dilayo labadaas waxaa u daliil ah qowluhu salى اllahu calayh wasalam uqtulu lfaacila wاlmafcuula bih haddaad heshaan camalkii qowmuluutad samaynaya kan sameeyey iyo kan lagu sameeyey labadaba dilu yidhi nabigu sala اlahu alay waslm labadaba dila imaamka muslimiinta dila min xadiidi ibni cabaas ayay sunanku ka wariyeen ahlucilmi badanaana ku tego maalig iyo axmed ka mid yihiin waxaa ka mid ah ninkii guursadaa islaan maxramkiisa ah islaan aabihiis ka dhintuuba guursaday ama aabihiisa furay markaasuu guursaday waa in kow looga siiyo isaga dawo kale male maxaa guur uma qabto waa hooyadiisoo kale walaashiisuu guursaday habaryartiis eedadiis hadday taasu dhacdo waa in asna la dilo dawo kale male nabigaa dilay sal اlahu alيه wasalam nin guursaday islaantii aabbihiis islaantii aabbihiis xadiiska abu daawud iyo tirmidi iyo ibn maaja iyo nasaa-i iyo qayrkood ba ay wariyeen min xadiidi bara ibni cazi waa in la dilo kaas dawo kale male waxaa la mida sixroolaha saddex saxaabiyay ka sugan tahay khilaafna male kale oo saxaabada mukhaalif lagama hayo saddex saxaabi in qofka sixroolaha la dilo waa cumar ibn اkhadaab waa xafsa binti cumar ibn اkhadaab waa jundub ibn junaada saddexdaas saxaabiyay ka suganta marka qofka sixroolaha waa la dilo tirmidi iyo qayrkoodba waa wariya waxaa ka mid ah dadka kaleo dilkoodu sugnaaday qofkii u galmooda xoola nin haddii la arko xoola u galmooday asna waa in la dilo asna abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja wariyeen waana xadiid saxiixa neefkana waa in la dilo weliba marka horena qarashkii laga qaado neefkan ila qofa iska lahaayo neefkan qiimihiisiyaa laga qaadaa asaga marka hore kadib neefka waa in la dilo wax la cuno maaha la cuni maaha everway isagaa halleeyey marka waa in la dilo sidaasoo kaleeto ahlucilmigu waxay sheegeen taariku salaadka in la dilo isaga taariku salaadka dila xadiis cad maaha laakiin taariku salaadka horaan usoo sheegnay qowlkiisa raajixa waa gaal waa gaal murtada marka isagu xadiiskiiuba soo gela ka bixi maa xadiiskiiuba soo gela laakiin ahlucilmiga xataa yidhi ma ahan gaal waxay yidhahdeen waa la dila ahlucilmiga qolada tiri xataa gaal ma aha taariku salaadku hadduu waajibnimadi ogol yahay kuwaas laftigood hala dila yidhah kadibna hala dhaqo hala karfun ha lagu tukado hala caaso laakiin qowlka sawaabka waa soo sheegnay inuu yahay in la dilo isagoo gaal ah waa gaal waxaa kaloo soo arooray qofka qamrada caba mar afraad waa cabay waa la jeeday waa la sii daayay haddana waa cabay waa la jeeday haddana waa la sii daayay waa cabay waa la jeeday xadiisaa ku soo arooray in la dilo marka afraad oo marka shanaad laakiin ahlucilmiga cid ku tagtay lama oga oo tiri qowlkaas ku tagtay sida uu xaafid ibnu waxa weeyaan rajab uu sheegay oo waa la nasakay ayay yidhahdeen culummada ahlucilmiga agarkooda weliba saas ayay yidhaahdeen waa la nasakay maxaa yeelay waxaa saxiixulbukhaariga ku sugan nabiga in loo keeni jiray nin qamro cabay marar badan aa la keeni jiray ilaa markii dambe nin saxaabigu la yaabay oo uu yidhi nacaladu kugu dhacda tiro badana inta la keena maalin walba isagoo dhadhac ayaa la keena nabiguna uu yidhi war ha lacnade ilaah iyo rasuulu jeceliya ninkaan uu yidhi waa nin qabrada cabe og oo hadba la keeno la garaaco la sii daayo nabigu wuxuu yidhi alla iyo rasuulu ninkaanu jeceliya marka qofkii waxaa dhici karta isagoo alla iyo rasuulu jecelo muumin ah in haddana iimaankiisa xoogaa xoog yaraado oo uu shahwahaan ugu dhaco macsidi isagoo og inuu alla caasinayo way dhici karta waxaa ka mid a tuugga oo kaleeto marka shanaad in la dilo waa xaday midigtiia la jaray gacantii midigtee waa xaday lugtii bidixdaaheeda la jaray intaas gomadda waa xaday mar saddexaad gacantii bidixdaaheeda laga gooy intaas curcurka waa xaday mar afraad lugtii haddana waxaa la jaray midigtaaheed inta oo gomadda mar shanaad oo xaday meel la jara ma lehe naftaa laga jara marka waxa weyn kaasna xadiidkaa ku soo arooray isagana xadiid ayaa ku soo arooray waxaa ka mid ah iyadoo dadka muslimiinta khaliifo ay leeyihiinoo imaamkii muslimiintu joogo haddii mid kaleeto yimaado oo uu yidhaahdo anigana kooxa ay dooratay ama uu la murmo kaasna waa in qoorta laga gooyo isagana nabiga wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam man ataakum waamrukum jamiicu calىa rajulin waaxidin faaraada an yashuqa casaakum ow yufariqa jamaacatakum faqtuluuh qofkii idinkoo midaysan oo hal qof daba joogo imaam inii yahay iniin yimaada oo raba midnimada inuu kala tuuro dila riwaayadda waxay leedaha fadribuu ra'sa madaxa uga jara bisayfi kaa'inan man kaana qofku raba ha ahaado muslimaa saxiixiisa ku wariyey waxaa ka mid ah oo adilada saxiixa ku sugan tahay saa'ilka qofkii ku soo weerara oo naftaada u socda muslimna maalkaaga u socda cirdigaaga u socda oo zawjadaadii ama gabdhahaaduu raba inuu kufsado asagana daliil saxiixa ku sugan inaad iska celido laakiin kaasu qatli maahana waa muqaatala farqigaana udhexeeya horaan usoo sharaxna bayna alqatli waalmuqaatala waa inaad la dagaalanto waa inaad la dagaalanto waa maxay sida asaga aad iskaga dafci kartaad ula dagaalamay oo maalan haddaad hubba ma wato duu xataa ku ogaado inaad aragtay wacrara ma dili karti xataa ma dhaawici karti hadaad dhaawacdo waa lagu haysta aakhirana waa lagu haysta adduunkana dhiiggiisa waa lagaa raba war tag tuugo haddaad tira aduu ku tegay duu ul yar iska wato adna bur ka weynaad haysataa oo haddaad ku dhufato waa carara xabad kuma dhufan karti ushaasaad ku dhufana waa carara khalaas haddii aad dhaawacdo khalaas oo u dhaawacaas ku tegay kama jiri mara laakiin hadduu hub haysto oo haddaadan kala hormarin waa kala hormara waa kala hormara khalaas wax mal waa hudur waxba laguma haysto marka daran jaranjartaasaad mare jaranjartaasaad mare qofka maalkaaga u yimaada qofka naftaada u socda qofka cirdigaaga u socda isku midna maaha hadduu maalkaaga iyo naftaada u socdo haddaad rabtana waa iska difaaci dabtana wa iska dayni le xadiid saxiixa ku sugan yaa cabdallaahi kun maqtuulan walaa takun qaatilan addoonkii allow hadday mar fidna jirto qof muslimaa raba inuu ku dilo adugu ha noqon kan wax dila ha lagu dilo haddaad rabto marka waxaad dhigi kartaa iska kaydi maalka hadduu rabo qaadaad dhigi kartaa laakiin cirdiga hadduu u socdo islaantaadiu rabaa inuu kufsado aan gabdhahaagii xaaraan wey inaad u ogolaato aduu awood le dadaan awood lahayn waxdaan awood u lahayn allah kuguma addoonsan maa laakiin xaaraan wey inaad aqbashaa adoo awoodo waa inaad ka dafcidaa waajibay kugu taha maahan inaad sida maalkii dhiibi karto waajibay kugu taha inaad ka difacdo nabigeena suuban sala allahu alay waslm wuxuu yidhi man qutila duuna maali fahuwa shahiid qofkii maalkiisa isagoo difaacanaya lagu dilo waa shahiid shahiid weeye hadiiska bukhaari sidaasoo kaleeto riwaayad kale waxaa ku sugan man qutila duuna damihi fahuwa shahiid qofkii dhiiggiisa sokadiisa lagu dila waa shahiid isagoo dhiiggiisa difaacan abu daawuda wariyey iyo tirmidi iyo keyrku marka waa noocaas taasna adila iyadana ku soo aroortay marka intaasoo dhan waxna waxay u laabanayan saddexday soo gelayaan waxna saddexda soo geli maayaan adilo qadciyaad oo kaleetaa ku sugan marka wixii daliil saxiixa ku sugan yahay daliilkiisaasaa lagu qaadanaa wixii kaleetana waxa weyan asalka saddexdaas waxaan ahayn waa inay mamnuuc yihiin ilaa daliil wax loo hela maahan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaarak cala nabiyina in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهد أن لا إله إلا الله وحده لا شhريك له وأشhهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن كسو جنة كتابك الأربعون النووية وحن سو قارني حديثك شنية طبنات كحديثك يقود بيي oo nabiga sala allahu calayhi wasalam uu noogu caddaynayey waxa qof muslin ahaa ee macsuum awal aha dhiiggiis ku xalaal noqon karo saddexayna ahaayeen marka waxaa ka mid ahaa annafsu binafsi qofkii in la qisaaso oo qof kale loo qisaaso waxaan idhi qofkaas qofka loo qisaasa waxaa shardi ah inuu kuf u yahay mukaafa'adana laba dhinaca laga fiidhinaaho dhinac waxa weeyaan waa inuu xor yahay qofku hadduu xor yahay wax dilay kan la dilayna waa inuu xor kale yahay markaasaa loo dili karaa laakiin hadduu addoon yahay kan la dilay looma dili karo haddii sidaasoo kale waa inay muslin uu yahay kan la dilay mar haddii midka wax dilay uu muslin yahay kan la dilayna waa inuu muslin yahay laakiin haddii uu kan la dilay gaal yahay gaalkaasu hadduu raba ha ahaado mid macsuumu dam ah laakiin ma loo dili karo looma qisaasi karo iskuma dhikan maan qof ilaahay rumaysan oo caabudaya mid allaah ku kufriyey looma dili karo si kastoo dhiiggiisu uu xurmo u lahaayoo la diday in la dilo laakiin wuu ku dambaaba cadaabuu ku mudanaa dilka uu dilay gaalkaas waxaan kaleeto oon hadda ugu laabtay marka intaas shalaan sheegnay waxaa jira laba qof oo isku kuf oo muslimiinoo laysku dilayn haddana waa maxay waxa weeyaan kan wax dilayaa waalid ah kan la dilayna waa weladkiisii haddii aabbuhu uu qasho carruurkii uu dhalay amase hooyadu ay qasho looma dili karo ma loo dili karo sababtoo carruurka jiritaankiisa ayaa u sabab ahaa waalidka ma dhici karto carruurku inuu sabab u noqdo wey weydi waalidka ma dhacayso halkaasna waxay ku dareensiinaydaa qiimaha iyo meesha uu islaamka ka joogo waalidku qof muslima qofkii dila waa loo dilaa hadduusan caruurkiisii ahayn laakiin waalidku hadduu dilo caruurkiisa ma loo dilayo jumhuuru ahlucilmi sidaasay ku tageen waana sida ka ansaxday cumar bnu اkhadaab siduu leeyahy xaafid ibnu rajab alxambali sharxiisa jaamic اculuum walxikam marka waa sidaas imaamu maaligaa khilaafay imaam maalig wuxuu leeyahy qaab la yaab leh hadduu u dilo waa loo dila oo waa maxay inta seexiyuu qalay ta dhinaca dhulka u dhigay oo midi qaatay oo surta ka saaray oo kirkiray taas waxay tusaydaa uu yidhi naxariis daro siyaadaa markaas waa loo dilaa u leeyay laakiin calaa kulli xaal qowlka sawaabka waa qobka jumhuurtu ay mareen kan ansaxay khaliifkii raashidka ahaa cumar bnu lkhadaab hadduu waalidku dilo waalidkiisa loo dili maa laakiin macnaheedu maaha inay u bannaanta inuu dilo taas ogow xaaraan wey waa dhiig muslim waa qaraabo goys waalidka dilay carruurkiisa nafta kaga jaray waa qaraabo goys waa dembi weyn waa kabiira marka xataa dhaxli ma carruurkaas u dilay hadduu hanti lahaa dhaxli maa waalidkaas marka macnaheedu maaha waa u bannaantay laakiin loo qisaasi maa wey tan kale waa soo sheegnay haddii waxa weeyaan qofka wax dilay uu yahay nin kan la dilayna uu dumar yahay waa loo qisaasaa war male waa isku mid mar hadday muslimiin yihiin bilcagsi waa sidoo kale day gabaru disho nin waa loo qisaasa waa isku mid waa loo xagga diyada un bay ku kala duwan yihin laakiin xagga qisaasta waa isku mid حاجة قصاصة واسكم